wax dhammaanaya ama macnaha waxa weeye tirmayana ma aha saas way macnaha low saara mihaal buu marka keenay qur-aanka ku yimid oo ilaahay subxana wa tacaala hadalkiisu inuusan xad yacni soo xidhi karta aynan lahayn tirana aan lagu koobi karin qur-aanku mihaal iyo tusaale uu ka bixiyey buu marka keenay low saara hadday ahaan lahaayeen aqlaaman qaymo jamiicu shajari geedaha oo dhan hadday ahaan lahaayeen walbaxru badiina tulqaa la tuurayo fiihaa badda dhexeeda walxaal laysa alqawlu hadalkii ilaahayna laysa uusanan alqawlu hadal oo minhu xagga ilaahay ka ahaadayna faanin mid dhammaaday uusan ahayn yani aayaddii uu tilmaamaya soo ma qul law kaana albaxru bidaadan likalimaati rabbii lanafida albaxru qabla an tanfada kalimaatu rabbii walaw shi'na bimilihi madada saas man haddii baddu ay kelimaadka ilaahay khad u noqon lahayd baduhu way dhammaan lahaayeen intaan ilaahay kelimaadkiisu dhammaadeen iyagoo kale haddii lagu daro xata inta ay hadda yihin in laeg haddii lagu darayo ka badanba hadalka ilaahay oon dhammaanin oon kow joogin bay baduhu dhammaan lahayen waa kuwii khadda laga dhigaye ilahay kelimaadkiisa lagu qoray macna walow annamaa fi lardi min shajaratin aqlaamun waalbaxru yamudduhu min bacdihi sabcatu abxurin maa nafidat kalimaat ullah saas man ilahay hadalkiisu ma dhammaadeen geelaha unbaa dhammaan lahaa qalimada laga dhigay baduhuna way guri lahaayeen khadda laga dhigay laakiin hadalka ilaahay subxaana wa tacala isagu ma soo afjarmeen oo ma dhammaadeen mana soo haayo maaha marka saas man kelimaadka ilahay marka ma soo dhammaadaan makhluuqa ilaahay ka ugu xoog badanee ugu hadal yani awoodda hadalka ugu badiya haddii la yidhahdo ha lagaa qoree hadal iska hadal xataa mid faa'iidole iyo midaan faa'ido lahan ba iska dardaryan haddii la yidhahdo waa lagaa qoriyey hadalkiisu marmuu soo xidhmi soo ma meeluu ku dhammaadu leeyah wuu jarmi lakin ilahi subxana wa tacala kelimaadkiisu ma dhammaadaan macna saasuu ku leeyay ayb kalaamuhu ilahay hadalkiisu jalla waa weynaaday can ilixsaai koobid ayuu ka weynaaday walxasri iyo tirakoob in la tirako la koobo oo kelimaadka la koobo maqaasid iyo macaanida la koobo waa ka weynaaday wanafaadi dhammaanshana ilahay hadalkiisu waa ka weynaaday walfanaa'i iyo inuu tirmo oo macnaha tirtirmo oo dhammaado low saara hadday ahaan lahaayeen aqlaaman qalimo jamiicu shajari geedahoo dhan hadday qalimo noqon lahaayeen walbaxru walxaal albaxru badiina tulqaa lagu tuurayo fiihi badda dhexeeda oo lagu darayo sabcatu abxurin toddoba badood oo kale waalkhalqu khalqigiina taktubuhu ay qorayaan bikulli aanin mar walba ay qorayaan oo ayna daalaynin fanat way dhammaan lahayd badahoo dhan baa dhammaan laha walxaal bay baduhu dhammaan lahay laysa uusan ahaanin alqawlu hadal oo minhu alla xaggiisa ka ahaaday faanin uusan ahayn mid dhammaanaya isagoo hadal ilaahayna uusan dhammaad ahayn kuna dhoweyn lana sal gaadhin ayay baduhu dhammaan lahayen macna saasuu leey maxay muxuu u dhammaan leeyahay lianna waa sifatu daat waay sifa ilahay leey way sifaatka ilahayna ma dhammaadaan saas mana saas daraaddeed buuna ilaahay subxaana wa tacala hadalkiisu uusan u dhammaanin waalqawlu fii kitaabihi almufasali biannahu kalaamuhu almunazalu cala arasuuli almusطafى khayr اlwara laysa bimakhluuqi walaa bimuftara yuxfadu bilqalbi wabillisaani yutla kama yusmacu biladani kada bilawsaari ilayhi yundaru wabilayaadi khaطhu yusadaru wakulu dii makhluuqaة xaqiiqaة duna kalaami baari اlkhaliiqati wuxuu yidhi waalqawlu hadal fii kitaabihi ilaahay kitaabkiisa dhexdiisa lagu qowlaayay kitaabkii almufasali ee la kala dhigdhigay la caddeeyey oo la kala dhigdhigay hadal lagu hadlaayay waxa weeyaan biannahu isagu kalaamuhu inuu yahay ilahay kalaamkiisii kalaamkii almunazali oo la dejiyey almunazalu oo la dejiyey cala arasuuli rasuulka dushiisa lagu soo dejiyey rasuulkii almusطafaa ee la doortay xagga alle laga doortay khayri lwaraa uunka ilahayna ugu khayr badnaa ha laysa mana ahaanin qur'aankaasi bimakhluuqin mid makhluuqoo la abuuray ma aha walaa bimuftara mid lu been abuurtayna maaha ha masaa-isha muranka aada u faraha badan uu ka dhacay oo lagu qaybsamo oo lagu kala tegay waxaa ka mid ah qur-aankan inuu hor yaalaay muxuu yahay ma hadal ilaahay ba mise waa makhluuq ayb qur-aanka iyo axaadiista nebiga iyo ijmaaca salafka kulligood waxay ku tusayaan inuu qur-aankan inala yaallaayo uu yahay hadalka ilaahay subxana wa tacaala waa sifo ilaahay waana hadalka ilaahay subxaana wa tacaala xuruufta ha noqdo macnaha ay xuruufta iyo kelimaadku xambaarsayin ha noqdo kulli ilahay baa iskale subxana wa tacala waana sifo ilaahay allah ku hadlay oo saa ugu hadlay subxana wa tacala saas weeyaan ayb qur-aankaa kutusaya wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca maada kalaam allah ilaa hadalka ilaahay uu ka maqlo badbaadi baa layidhi kori waa qur-aankii sooma ayb fasayaquulu lmukhallafuuna ida inطalaqtum ila mahanima lita'khuduuha daruuna natabickum yuriiduuna an yubadiluu maada kalaam allah hadalka ilahay inay bedelaan bay doonayaan baa layidhi waa qur-aankii ha hadalka ilahay bay doonayaan inay bedelaan qur-aanka aayadaha saa kutusaya aad bay u fara badan yihin axaadiista nabiga waxaa ka mid ah sal ly waslam xadiidkii khudabtiisa uu nabigu mar walba ku dari jirayoo ina axsana alkalaami kalaam llahi buu nabigu dhigi jiray sal lay slam hadalka ilaahay baa ugu fiican oo qur-aanka markaas macna saas wey ijmaca salafkuna wuxuu ku guntamay qur-aankan ina hor yaallayay inuu hadal ilahay yahay subxana wa tacaala sidaas weeyaan culimo badan baa soo guurisay bal ninkii la odhan jiray alwaliid ibnu mugiira markii uu yidhi qur-aanka isagoo tilmaamaya in haada ilaa qawlu lbashari ilahay muxuu ku yidhi sausliihi saqra ilahay sooma dhihin ha saas wey inahu fakara waqadara faqutila kayfa qadara muxuuha uma qutila kayfa qadar uma nadara uma cabasa wabasar uma adbara wastakbar faqaala in hada ila qawlu lbashar in hada ila sixru yu'thar in hada ila qawlu lbashar yuu ku wadaa qur-aanku ku wadaa waa hadal bashar markuu yidhi ilahay muxuu ku yidhi sausliihi saqar ha saqaro waxyaalaha uu ku gelaya waxaa ka mid a qur-aanka ilaahay oo uu yidhi waa makhluuq oo bini aadam hadalkii wey saas way macana ninkii yidhaahdo qur-aanku marka waa makhluuq waa weliid ibnu mugiira caqiidadiisii waay weliid ibnu mugiira caqiidadiisii gaalkii odayaasha qureysheed ka mid ahaa caqiidadiisii way macana marka qur-aanku waa hadal ilahi subxaana wa tacaala qaطcan saas makhluuqna ma aha manhaj manhajka salafa sidaa ahaa macna dawaa'if baa yaa mas'aladaa khilaaftayoo ninkii ugu horeeyey ee mas'aladaa buuqa ka kiciyaayey wuxuu ahaa jahm ibnu safwan oo wuxuu yidhi qur-aankani waa makhluuqo ilahay makhluuqaadkiisu ka mid yahy hadal ilaahina ma aha jahm ibnu safwan waa la dilay saalim nin la odhan jiray oo amiir ahaabaa gowracay culimada islaamkaa fatwootay in la dilo oo gaal yahay waa laga takhalusay wuxuu ka qaatay caqiidada nin la yidhaahdo aljacd ibnu dirham oo isagana khaalid bin cabdillaahi amiir la odhan jiray baa isagana ku udixiyaystay carafo dadku uu khudbeeye wuxuu wardadow yaa ayuha annaasu wardadow udixiyaysta buu ihi maanta anigu jacd ibnu dirham baan ku udixiyaysanahaya mimbarka hoostiisu ku gowracay maxaa yeelay yani ummaddii oo dhan ba waxay isku waafaqday inuu gaal yahay in la dilo oo macnaha waxa weeye yani waxa weye laga takhalluso waa ninka caqaa'idan ay firaqda daalladu ay wadato inteeda badan ninkii keenay wey sida loo kala dhaxlay waa saa marka jacd ibnu dirham caqiidadaa wuxuu ka qaatay baa laleeyahay nin la yidhaahdo bayaan ibnu samcaan bayaanna wuxuu ka qaatay taaluut nin la yidhaahdo oo uu abti u ahaa ninkii la odhan jiray lubayd ibnu alacsam ee nebiga sixree yahuudiga ah lubayd baa marka caqiidadu ka timid yahuudiga ah ee nebiga sixray yaa ka qaatay oo ardaygiisii ahaa ha waxaa ka qaatay taaluut waxaa ka qaatay samcaan waxaa ka qaatay jacd waxaa ka qaatay jahm waxaa jahmina ka qaatay ninkii la odhan jiray bishir ibnu khiyaas oo muctasilada ninkii asaasay ah ra'sulmuctasila yaa ka qaatay muctasiladana yaa ka dhaxlay mataqaanaan muctasilada waxaa ka dhaxlay oy muctasiladu dhashay niman la yidhaahdo kullaabiya kullaabiyaduna waxay dhashay ashcariyada waxani waa wax isdhalay wey midba mid bay dhashay jacdiyaa timid jahmiyay dhashay muctasilay dhashay muctasilana waxay dhashay maaturiidiye iyo ashcariye iyo kuwaasay dhashay maxaa yeele abu xasan alashcari caqiidadan ashcariyada markuu taqriirinayey waxaa laysla ogyahay inuu sheekh inuu ar inuu arday u ahaa nin ka mid ahaa ru'asaau lmuctasila oy qaraabo ahaayeen hooyadii buu qabi baa la dhahaa ninkaasuu arday u ahaa markuu caqiidadan la yimid yani muctasili bu ahaa markiisii hore laakiin waxoogaa wuu yara khafiifiyey ashaaciradu marka saas ogto marka way isdhaleen waxaad arkaysaan wax kala fog maaha waa wuxun la kala qaadqaatay wey maana saas weyaan marka in ilaahay qur'aankiisa lagu sheego hadalkiisii ma aha meeshaa xun bay ku abtirsanaysaa macana meel khayr qabta ma aha saas weyaan meel yani caqiidadii huusal ka saartay caqiida khayr qabta maaha ayib masaladan marka waa masaladaad garanaysaanoo qur-aanku muxuu yahay waa mas'aladii quruuntii yani waxa weeyaan salafka aad culimada islaamka loogu imtixaanay wey maana nin la odhan jiray axmed ibn abi daawuud ayaa wuxuu ku qanciyey xukuumadii jirtay iyo dowladdii inay qaataan caqiidada muctasilada oy rumeeyaan waxa la yidhahdo qur-aanku inuu makhluuq yahay madaxdii qaar ka mida rumeeyey marka markaasaa waxay yidhaahdeen ragga adduunka joogay culimmada islaamka o dhan mid mid inta loogu yeedho ha la weydiiyo wuxuu ka qabo arrintaa ninkii yidhaahda waa makhluuqna ha la sii daayo waa fiicanya ninkii yidhaahda makhluuq ma ahana garaacis iyo xidhis iyo dilid ha la ysugu daro waa fitnada marka fitnatu khalqi lqur'aan eed maqasheen ee rag badan ku tageen imaam axmed intaasoo goor lagu xidhay intaasoo sano uu xidhnaa saas wey macnaa ragna iska tawriyaysteen ragna iyagoo xidhanba ay ku dhinteenoo macnaha waxa weye lagu dilay ilaa akhiri fitno noocaas ahayd macnaha ayib yani marka rag baa ilaahay yani sabab uga dhigay inay sumuudaanoo caqiidadii salafka ay yani waxa weeyaan ay weli ummadda u xifdiyaan oo ha la dilo oo ha la garaaco oo ha la xidho oo ilaahay subxana wa tacala markii dambena nasriga uu siiye macnaha masaladu marka waa masale noocaas oo kaleo yani waxa weeyaan caan ahayd macnaha salafku waxay in badan oo ka mida ku tageen ninkii yidhaahdo qur-aanku waa makhluuq inuu gaal yahay rag aada u fara badan baa laga soo guurinaya oo weliba aan lagu daba tukanaynin saas man ayib wlqawlu odhaahdo fii kitaabihi ilahay kitaabkiisa dhexdiisa laga yidhaahday kitaabkii almufasali ee la kala dhigdhigay kitaabun uxkimat aayaatu uma fusilad weeye yani kitaabkii aayaadkiisa la kala dhigdhigay qawlka laga yidhaahdiya waxaan ka dhahaynay waxa weeyaan biannahu isagu kalaamuhu inuu hadalkii ilaahay yahay almunazali ee lasoo almunazalu ee la dejiyey cala arasuuli rasuulka dushiisa lagu soo dejiyey lagu soo dejiyey rasuulkii almustafaa ee la doortay khayri lwaraa addoommada ilahayna ugu khayr badnaa laysa mana uusan ahaanin qur-aankaasi bimakhluuqin ma ahaanin a makhluuq ma aha inuusan makhluuq ahayn hal aayad baa kaaga filano alaa lahu lkhalqu waalmru buu ilahay yidhi abuurka ilaahay baa le amarkana ilaahay baa le amarka iyo khalqigu labay kala yihiin soo ma amarku waa hadalka ilahi subxana wa tacaala soo ma khalqiguna waa makhluuqi ilahi subxana weeyaan macna inamaa amruhu ida araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun kun soo kelimadiisii maaha ayib shaygii uu abuurahayey kuntaa ka dhalanayeyna waa makhluuq kuntuna waa sifo ilaahay oo waa hadalkiisii labay kala yihiin marka saas wey macana marka makhluuq iyo khaaliq sifadii bay kala yihin wax isku mid a ma aha laysa ma ahaanin bimakhluuqin ma ahaanin walaa bimuftara mid la been abuurtayna ma aho nebi maxamed jeebkiisa kalama imaaninoo ilahay markaa kuma masabidanin ee ilahay baa kusoo dejiyey subxana wa tacala saas wey macana yuxfadu bilqalbi wa billisaani yuxfadu waa la xifdiyaa qur-aanka bilqalbi qalbigaa lagu xifdiyaa ha oo dad baa qalbigooda ku xifdisan bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuri aladiina uutuu lcilma ha dadka cilmiga la siiyey qalbigoodu ku jiraa bu alla leey subxana wa tacala saas weyaan wa billisaani wayutla waa la akrini qur-aankii billisaani carabkana waa lagu akriyaa kamaa yusmacu sida looguma maqlaba bilaadaani dhagaha sida loogu maqlo bilaadaani dhagahaba sida loogu maqlo ha marka qalbiga waa lagu xifdiyaa carabkana waa lagu akriyaa dhagahana waa lagu maqlaa aye kadaas kaa kaa xaaluu la mid yahay ayaa yundaru la fiiriyaa bilabsaari indhaha lagu fiiriyaa ilayhi isaga yundaruda soo hormariya manaa si hadalku isu qabto kadaa kaa hore xaaluu la mid yahay ayaa yundaru la fiiriyaa qur-aankii bilabsaari indhaha lagu fiiriyaa ilayhi isaga indhuhuna way qabtaanoo markuu dee ruux akrinayo wuu fiirin sooma ha wa khatuhu ha khatuhu qur-aanka khadkiisuna yusadaru waa la qoraa bilayaadii gacmahana waa lagu qoraa ruuxii inuu qoro doonayana gacmuhuu qur-aanka ku qoraa ayib wa kullu dii taasoo dhan makhluuqatun waa mid mid la abuuray wey xaqiiqatan dhab ahaan waa tee wey yacni waxaa laga wadaa qalbiga iyo xifdigiisu waa makhluuq maaha manaha wuxuu xifdiyey maaha qalbigu waa makhluuq carabka iyo akhrintuna waa makhluuq dhegta iyo maqalkeeduna waa makhluuq indhaha iyo araggooduna waa makhluuq gacmaha iyo qoraalkay samaynayaanna waa makhluuq kulligooda waa makhluuq laakiin qalbigii wixii ku jiray makhluuq maaha soo ma sooma kala duwanaa carabkii wuxuu akrinayey makhluuq maaha waa qur-aankii ilahay soo dejiyey wa dhegihii wixii ku dhacyoy maqlayeen makhluuq maaha indhihii wixii ay qabanayeen makhluuq maaha kala duwan marka gacmihii waxay qorahayeen makhluuq maaha khaday isticmaalayeen waa qalinkii waa makhluuq oo khadi waa makhluuq oo qaabkay u qorayaan iyo qoraalku waa makhluuq laakiin shayga ay qorayaan baa qur-aankii ah sooma kala duwana marka wa kullu dii taa la soo sheegay o dhan makhluuqatun way xaqiiqatan dhab ahaan bay makhluuq u tahay duuna kalaami baari'i alkhaliiqati makhluuqa midka abuuray hadalkiisa mooye ha yacni hadalka makhluuqa ka abuuray oo allah hadalkiisu makhluuq ma aha laakiin intaa la soo sheegay oo dhan baa makhluuqa macna saas yani wuxuu kuu kala saarayaa si aan lagu khaldin war ma dhawaaqaaga markaad qur-aanka akrinayso ma dhawaaqaysa ma dhawaaqaagaanaan makhluuqayn baa lagu dhihi war dhawaaqan baxayaay waa dhawaaqaygiiyo waa makhluuq laakiin waxaan ku dhawaaqayaay waa hadalkii ilaahi saas way macana ha war ma waxaan ishaadu qabanaysaa yani waxa weye qur-aan oo ilaahay hadalkiisiiya yani ishayda iyo qabashadeedu waa makhluuq laakiin waxaan la qabanaya ishu qabanayso waa kalaamka ilahi subxana wa tacala wahaakada sidaas way macana wuxuu doonayaa inuu arrinta si fiican kugu caddayo macna ayb كل وكل دي تاسو دن مخلوقة ومثل أبوري وهي حقيقة دبهان دون كلام بارئ الخليقة مخلوقة مثل أبوري أو أنكي ومعناها السميهي هذا الكيس السمياء ويسوي مخلوق معها جلت ويوينات صفات ربنا ربنا صفات كيسو الرحمن إن حريص بنا وحيكوينات عن وصفها تلمامي دي هذا اللغو تلمام بالخلق أبوريس والحد ثاني يا قبالك إمو إن الدب كتمدو الدب لغسو الدرسيي وإن هرينين iyo inay makhluuq tahay in lagu tilmaamo labadaba ilahay sifaadka rabbi waa ka wen yahay subxana wa tacala xadasaanku macnaha alxuduud weyba maana ayib wuxuu ka wadaa haddii la yidhaahdo qur-aanku waa sifo ilaahay oo waa hadal ilaahay macnaheeda soo kama dhalanayso sifaadka ilaahay qaar dib ka yimid baa jira taasuu meesha ka saaraya sifaadka ilaahay waa azali kulligood waa azali oo sifada ilaahay way horeysay subxana wa tacala saas mana sifatu lkalaam waa sifa azaliya wey aaxaadeeda iyo afraadeeda ayaa markay doonto ilahi subxana wa tacala uu sameeyaayo mashiiadiisi iyo iraadadiisa ku xidhan ayb fasawtubu marka yidhi dhawaqu dhawaqa baxaya walalxaanu iyo qurxinta alxaanta waxa la yidhahda waa sawtka quruxsan wey walalxaanu iyo xarxararhka la xarxardhayo codka sawtulqaari waa ninkii qur-aanka akrinaya codkiisii waay laakinama almatluwu laakiin kala akriyayaay qwl baari allaha wax abuuray hadalkiisii waay sooma kala cadaanin marka ayib fasawtu marka dhawaqa baxayaay walalxaanu iyo qurxintii iyo macnaha xararkaasi sawtulqaari waa ka wax akrinaya sawtkiisii wey lakin laakinama almatluwu kase la akrinayaaye ee akrintu ku duldhacaysaaye qawlulbaari waa allaha macnaha wax abuuray ee addoommadiisa abuuray hadalkiisii wey waa qur-aankii wey macnaha saas weyaan xadiiska nabiga sal lay slam waa kii ahaa maa adina allahu lishayin maa adina linabiyin yatahanaa bilqur'aan ilaahay ma dhegaysanin inta uu dhegaystay nebi qur'aanka ku sawdaynayo codkiisa weliba ku qurxinaya saas man marka codka qurxintiisu waa yani waa yani waa ruuxii qur-aanka akrinaya codkiisi waa makhluuq wa maa qaalahu wuxuu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala laa yaqbalu ma aqbalayo atabdiila bedelid ma aqbalayo kalaa iska badaa inuu aqbalee walaa asdaqu mid ka run badan ma jiro minhu alle xaggiisa qiilan ay qawlan xagga odhaha macnaheedu waxa weye ilaahay kelimaadkiisa wax bedeli karaaye ma jiro watlu maa uuxiya ilayka min kitaabi rabbika laa mubadila likalimaatihi sooma kelimaadka ilahay wax bedeli kara ma jiro saas way macana watammat kelimatu rabbika sidqan wacadla laa mubadila likalimaatihi kelimaadka ilahay cidina ma bedeli karto kelimaadka sharcigaana lama bedeli karo kelimaadka kawnigaana ilaahay la leeyahayna lama bedeli karo macnaha wax bedeli karaayo ma uu jiro maa qaalahu wuxuu alla yidhi laa yaqbalu ma aqbalayo atabdiila bedelid ma aqbalayo kalaa iska badaayo walaa asdaqu mid ka run badan ma jiro minhu alla xaggiisa qiilan xagga odhahda waman asdaqu min allahi xadiidan waay ha sheekayaa ilahay kaga run badan ma jirto wa ayb waman asdaqu min allahi qiila odhah yaa ilahay kaga run badan ina asdaqa alxadiidi kalaamu llah waa xadiiskii nabiga sal lay slam hadalka ilaahay baa ugu run badan saas wey waman asdaqu min allahi qiila walaa asdaqu min allahi minhu qiilan ayib intaasuu marka kaga soo baxay qur'aanka ilahi subxaana wa tacala marka warka murtidiisu qur'aanku waa ilaahay sifadiisa waa sifo ilahay sifaadkiisa ka mid sidaas daraaddeed ruuxii qur'aanka ku dhaartaay ma dembaabin maxaa yeelay sifo ilahay sifaadkiisaabuu ku dhaartay saas mana ruuxiisa makhluuq ilahay makhluuqaadkiisa ka mida ku dhaartaay wuu dembaabay saas mana ayib selafka sida imaam axmed iyo keyrkii waxaa caan ka ah inay yidhaahdeen allafdiyatu jahmiya musalax yar baan doonaya inaan idiin sheego waxay yidhaahdaan man qaala lafdii bilqur'aani makhluuq fahuwa jahmiyun waman qaala lafdii bilqur'aani laysa bimakhluuqin fahuwa mubtadic ninkii yidhaahda lafdigayga qur'aanka aan ku lafdinayo waa makhluuq waxay dhaheen waa jahmi qoladiibuu ku abtirsadaa aynu hadda sheegana khayrka darnayd ninkii yidhaahda lafdii bilqur'aan makhluuq ma ahana waa mubtadic bay dhaheen oo xaggeen la aadi marka ha qoladaa waxaa loo yaqaanaa allafdiya la yidhahdaa kutubta kutubul iimaan la yidhaahdee salafkii ay qoreen haddaad fiirisaan waa nimanka aada looga hadlo waya abwaab fara badan bay u sameeyaan culimadu ha yani kitaabu sunna oo uu leeyahay cabdullahi ibn imaam axmed iyo alibana uu ibn bata leeyahay iyo abwaab badan bay u caqidaan waxaa la yidhahdaa allafdiya la yidhahdaa marka macnaheedu waxa weeye salafku waxay u diidan yihiin lafdii bilqur'aani makhluuqun ama adigu yani waxaad tidhahdaa makhluuq maaha ama waa makhluuq waxay u diidan yihiin kelimada lafdiga ah baa laba macno ixtimaali karta labada macnaa midna wanaagsan yahay midna xun yahay lafdii haddaad tidhaahdo ku hadalkayga aan qur-aanka ku hadlayo een anigu samaynayo way ixtimaali kartaa waxaa kaloo ixtimaali kartaa midka aad ku hadlayso oo qur-aankii ah soo ma ha yacni waxay ixtimaali kartaa kii aad akrinaysay oo qur-aankii ah waxaa kaloo ixtimaali kartaa adiga akrintaadii iyo samayntaadii aad samaynaysay waa laba shay oo midna makhluuq yahay midna uusan makhluuq ahayn soo ma marka haddaad tidhahdo lafdii bilqur'aani makhluuqun maxaa soo baxaya waxaa laga fahmi karaa kaan akrinayo iyo akrintayduba waa makhluuq wixii sidaasoo kaleon caddayn salafkiina aynan isticmaalinna waa jahmiya jahmiya meeshaa kusoo dhuuman karta haddaad tidhahdo lafdii bilqur'aani makhluuq ma ahana waxaa ka dhalanaysa kaan akrinayo iyo akrintayduba makhluuq ma aha baa markaa ka soo bixi karta oo waxay noqonaysaa dee akrintaadii ficilkaagii laftiisii inaad ka dhigto sife ilahay sifaadkiisa ka mid a markaa ka dhalan oo makhluuq ahayn soo ma marka taana iyadana ixtimaalkaasaa ku jira labadaba maadaama ixtimaal uu ku jiro inaad idlaaqda ma ahe ka gaabso saas way maanaa ka gaabso oo haddaad tidhaahdo waa makhluuqna khalad baad geli haddaad tidhahdo makhluuq maahana khalad baad geli labadaba khalad baa ku jira saas daraaddeed baa culimada salafku ay u diideen sida imaam axmed iyo rag lamida macnaha ayb waqad rawa iqaatu can khayri lmala intaana intaa ka bixin waxaan doonayaa inaan idin darasiyo sidoo kale ashaaciradu qur-aanka maxay ka qabaan ashaaciradu maxay ka qabaan qur-aanka waxay qabaan inuu kalaamka ilaahi yahay mise waxay qabaan inuusan kalaamka ilahi yahay ashaaciradu waxay qabaan sifatu lkalaam sifada la yidhahdo sida waxay yidhahdaan waa sifatun qaa'imatun bidaati illahi azaliya yidhahdaan waa macna qaa'imun bidaati illahi waa macno ilahay daatadiisa ku qumay oo aan xaraf iyo sawd midna lahayn xaraf iyo sawd midna lahayn qur-aankan maxaad dhahaysaan markii la yidhi waxay yidhahdeen waa cibaaratun can kalaam illah sifadii ilaahay daatadiisa ku qumtay een xaraf iyo sawd midna lahayn baa laga cabiray oo yaa ka cabiray ha ma jibriil baa cabiray makhluuq buu noqon ma nebi maxamed baa cabiray makhluuq buu noqon sidaas daraaddeed baa ashaacirada hadalkooda markii si fiican loo taxliiliyo loo rogrogo nihaayadiisu wuxuu imaanayaa qowlkii jahmiyada iyo muctasilada oo ah qur-aanku inuu yahay makhluuq way ku dhuuntaan uun inay yidhaahdaan alqur'aanu cibaaratun can kalaam illah waa un reemagaalnimo dadka intooda aan fahmi karin ha yacni waxoogaa inay sidii jahmiyada ay bareeraanna waa ku dhici waayeen salafka manhajkiisii inay maraan oo caddeeyaan inuu inuu ilaahay hadalkiisii yahayna waa ku dhici waayeen waxoogaa marka waxay saeen laba reebhaxaad ka baxa laakiin waa fashilmeen waxbaa qarsoomi waxba ma qarsoomayo wixii markii la yani la imtixaano hadalkii yaa natiijo ka soo baxaysa marka nihaayatu qowli ashaacira waxa wey waa qowlu lmuctasila oo qur-aanku inuu makhluuq ilahay yahay maxaa yeelay yaa cabiray markii la yidhahdo ilaahay baa cabiray hadday dhahaan wuxuu noqonay yani sifo ilahay ma dhahayaan marka ama jibriil baa cabiray ama nebi maxamed baa cabiray ama cid kalaa cabirtay waxay yidhaahdaan haddii sifadaa daatiyada yani qaa'imun bidaatillahi ay dheheen ee kalaamka ah haddii carabiye lagu cabirana qur-aan baa la dhaha bay dheheen haddii luqada siryaaniyada lagu cabirana injiil baa la dhahaa haddii luqadan macnaha waxa wey cibraaniyada lagu cabirana tawreed baa la dhahaa laakiin shaygu waa un shaygii ilaahay ahaan waa shaygii waxba iskama bedelin shaygu waa shaygii oo sifadu waa sifadii laakiin cabirkaa kala gedisan kolba luqa aduu ku cabir soo ma jeeda marka yani nihaayadu waa qowl lmuctazila waxba yaan laysu ree magaalanayn macna saas weyaan waqad rawaa waxay wariyeen aiqaatu yani ruwaadii lagu kalsoonaa waxay wariyeen can khayri lmala yani ashraafta kii ugu khayr badnaa waxay ka wariyeen oo nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu calayh biannahu alle caza haalib ahaa oo wajalla weynaaye oo wacalaa sarreeye fii hulusi leyli ee yanzilu wuu soo degayaa kelimada hore soo hormarso yanzilu inuu soo degayay wariyeen fii hulusi leyli habeenka qaybtii yani waxa weye saddex meelood meeshiisa alakhiiri ee dambe uluska dambe habeenka inuu alla soo degayo yaquulu markaasuu leeyahay alla markuu soo dego hal min taa'ibin war mid toobad keenaya ma jiro ma jira oo fa yuqbilu uu aqbalo alla uu ka aqbalo ama fayuq ah fayaqbalu ama fayuqbilu oo soo qaabila alla subhanahu wa ta'ala hal min musiin mid xulaan sameeyo ma jira daalibin kaasoo dalbanaya lilmaghfirati in loo dhaafo yajid helay hadduu saa sameeyo kariiman mid wanaagsan qaabilan oo aqbalaya lilmacdirati cudurdaarka ka aqbalay yamunu midkaasoo ku galladaysanaya bilkhayraati wanaagyaalka walfadaa'ili iyo dheeraadyaalka galladaysanaya oo wayasturu astura alcayba ceebtana addoommadiisa ka asturo oo wayucdii siiya assaa'ila midka weydiisanaya siiya waxaa nebiga ay ka wariyeen ragga lagu kalsoon yahay oo culimmadii salafka iyo ruwaadda xadiiskii nebiga waxay ka wariyeen inuu yidhi habeenka qaybtiisa dambe marka la joogo allah soo dega subxana wa tacaala samada sakuu usoo degaa markaasuu wuxuu odhanayaa mid aan tawbad inaan ka towda aqbalo doonayo ma jira oon ka towda aqbalo mid wax i weydiisanaya ma jira oon siiyo mid dambi dhaaf i weydiisanayo dhu dambi dhaafa ma jira saasuu odhanaya xadiiskaa nebigaa laga wariyay buu leeyahay macnaha macnaha sifaatka ilahay waxaa ka mid a sifatu nuzuul inuu ilahay soo dego subxana wa tacala xadiis waxay ku soo aroortay uu leeyahay alimaamu dahabi waa mutawaatir keligii ma yani muxadisiin far badan baa le waa mutawaatir intaasoo saxaabiya baa laga wariyay xadiiskaas wuxuuna ku soo arooray saxiix muslimka saxiix albukhaari iyo muslim iyo keyrkoodba uu ku soo arooray xadiidku wuxuu leeyahay yanzilu rabbuna fi kulli laylatin ila samaai dunya xiina yabqa hulusu leyli alakhiir habeenka saddex meelood marka laga dhigo meel ka mida markay laaban tahay habeenka qaybtiisa dambe alla soo degaa subxana wa tacala fayaquulu man yadcuunii faastajiibu lah man yas'alunii faucطiyah man yastakfirunii faakfiru lah wuxuu alla leeyahay yaa i barya oon ka aqbala yaa i weydiisto oon siiya yaa dembi dhaaf i weydiisto oon u dembi dhaafa habeenka niskiisa dambaba sifadaa marka xadiiskaasi ku sugan oo inuu ilaahay soo degayaah yay salafkii sidaa u sugeen inaguna waa inaynu saa u dayno ayib see buu usoo degayaa ma carshigiibuu soo banaynayaa ma meeshiisii buu ka soo guurahayaa adduunku saacadihiisu waa kala gedisan tahay say u taallaa waxaynu gelaynaa marka kayfiyadii baan lugaha la galnay soo ma ha kayfiyadana waxaa la yidhi ma ogid inay iska daaye waxaad uun rumaysaan xilligaa marka la joogo habeen walba inuu alla soo dega subxana wa tacala bas wixii intaa ka badan sii faadhfaadhideed iyo sii raadinteedu waa warkii mutakalimiinta wa waa warkii mutakalimiinta intaa kaga gaabso maxaa yeele kayfiyadu waa majhuula oo lama garan karo saan horeyba usoo marnay sida aan daatada ilahba loo garan karin subxana wa tacaala salafku marka saasay u sugeen ama qolyahan soo sheegnay jahmiyada iyo muctasilada iyo ashaacirada iyo maaturidiyada iyo kulligood way diideen xadiiska macnihiisa way leexiyeenoo waxay yidhahdeen wax soo dega ma jiro oo ma nebi maxamed baad ilahay ka taqaanaan ma saxaabadiisaaad xaqa kaga toosantihiin oo kaga hagaagsantihiin ma ilaahay baad naftiisa ka taqaanaan ilahay baa nebi maxamed u sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ma jirtay dheen wax soo dego oo xadiiskan xageed ka maraysaan markii la yidhi waxay yidhaahdeen waxaa soo degaya ilaahay yani waxa weeyaan malag baa soo degaya ilaahay soo diray cajiib xadiiska qayb ka mida diidayoo ma malag baa wuxuu dhihi karaa man yadcuunii faastajiibu lah man yastakfirunii faakfiru lah ma malag baa hadalkaa dhihi kara oo awooddaa leh yaa i weydiistoon u dembi dhaafaa yaa i weydiistoon siiyaa ma malag baa saas odhan kara ma jiro saas way macnaha waxay yidhahdeen qudrada ilaahay iyo awood iyo amar baa soo degay ma amar baa saa dhihi kara maya saas way macnaha marka xaqiiqadu wax weeyaan ilaahay baa soo degay subxana wa tacaala laakiin qaabkeebuu u soo degaa iyo sideebuu u soo degaa salafkiisay uga aamuseen rasuulku uga aamusay alle uusan noogu sheegin baan annaguna uga aamusayna khalaas intaa haddii la rumeeyo walaalayaal maxaa ku jira ma ceeb bay leedahay ceeb ma laha laakiin ceeb waxaa leh ninkii intuu nusuusta inkiray meel kaleeto iyo heyjad kale jeexay oo qarda jeexay ninkaasaa ceeb le macna saas weyaan xadiiskaasu marka sheekhu inoo tilmaamaya macna ayib wuxuu yidhi waxaa wariyey imaam albayhaqi wuxuu soo saaray isxaaq ibnu rahawiya oo culimadii salafka ka mid ah ayaa waxay wada joogeen nin la yidhaahdo ibnu abi saalix yaa waxay wada fadhiyeen ibnu daahir amiir la odhan jiray bay majliskiisa wada fadhiyeen markaasaa waxaa la wariyey isxaaq ibnu rahawiya miyaad rumaysan tahay baa la yidhi inuu alla soo dego markaasuu yidhi haa maxaa yeelay axaadiista nebiga oo si sugan uga sugan baa sheegtay inuu soo dego ninkii muctaziliga ahayo meesha fadhiyey baa wuxuu yidhi kafartu birabbin yanzilu min samaain ilaa samaa waxaan ku gaaloobay buu yidhi rabbiga intuu samo ka soo dego samo kale usoo degay ibnu rahawiya wuxuu yidhi aamantu birabbin yafcalu kayfa yashaa bal jawaabtaa u fiirsa xikmadda ku jirta aniguna waxaan rumeeyey rabbi si alla siduu doono yeela ibnu daahira ninkii amiirka ayo meesha fadhiyey baa wuxuu yidhi haddaad qabto isxaaqow inuu rabbi soo dego see buu usoo degaa markaasaa wuxuu ku yidhi adiga aan ku weydiiye daatada ilaahay say u taallaa markaasuu yidhi ma garanayo kayfiyada sifaadkiisa maxaa ku geliyba marka aamus khalaas amiirkii waa aamusay fabuhita aladii kafara wey kii muctasiliga ahayo meesha fadhiyeyna hal kelima waa soo dallici waay saas wey macana mid kaleetoo ciidamadii ka mid oo meesha fadhiyey baa wuxuu yidhi yani isaguna war kayfiyada uu soo degahayo noo sheeg markaasuu yidhi bal horta aan kuu sheego kayfiyada uu soo degaye waxaad rumaysaa inuu kor jiro ha malaha meel walbuu joogaabuu qabay horta rumeeya inuu kor jiro markaasuu yidhi waan rumeeyey saas weyaan yacni salafku ridwaanullahi calayhim iyo mubtadicada mar walba munaadara dhex mari jirtay munaadarada markaad fiiriso waxaad arkaysaa nimanka mubtadicada inay meel bannaan fadhiyaan meel cidlo ah ayay fadhiyaan macnaha laakiin waxba ilaahayaan bay ismoodayaan macnaha ayib waqad rawaa way wariyeen afiqaatu kuwii lagu kalsoonaa can khayri ilmala ashraafta kii ugu khayr badnaa oo nebi maxameda salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxay ka wariyeen biannahu alla caza wajalla wacalaa caza haalib ahaa wajalla weynaa oo wacalaa sare mariyey yanzilu inuu soo degayo fii huluti leyli habeenka huludkiisa alakhiiri ee ugu dambeeya yaquulu xaalo uu leeyahay hal min taa'ibin mid towbad keenaya ma jiro oo ma jira oo fa yuqbilu soo qaabilo oo rabbigii soo qaabilo subxana wa tacaala hal min musii'in mid xumaan sameeye ma jira daalibin kaasoo doon dalbaya lilmakfirati dhaafid codsanaya in loo dhaafo xumaantii uu sameeyey yejid hele addusaa yeelo yejid hele kariiman mid wanaagsan alla wanaagsan qaabilan oo aqbalaya lilmacdirati cudurdaarka addoonkiisa ka aqbalaya hadduu u cudurdaarta wayo dembigii qirto yamunu kaasoo manaysanayo ku galladaysanaya bilkhayraati wanaagyaalka waalfadaa'ili iyo dheeraadyaalka addoommadiisa ku galladaysa oo iska siiya iska siiya iyagoon yani wax weeyaan aan waajibsanin wayasturu astura alcayba ceebtana astura addoommadiisa wixii xumaanay la yimaadaan ka qariya oo aan fadeexaynin wayucdii siiya assaa'ila ka wax weydiisanayana siiya wa annahu alla yajiibu wuu yimaadaa yejiiu wuu imaani yowma alfasli maalinta kala bixinta addoommada uu kala saarayo wuu imaan oo wuxuu kamaa yashaau siduu doon u imaan lilqadaai buu imaanaya xukumka alcadli ee cadaaladda ah maalinta qiyaamadana rabbi wuu imaani si addoommadiisa uu u kala saaro oo cadaalad uu ugu kala saaro buu rabbi u imaani subxana wa tacala qur-aankaa taa sheegay hal yanduruuna ila an ta'tiyahum almalaa'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya bacdu aayaati rabbika mayay sugayaan inay malaaigta u timaado mooyaane ama rabbigaa u yimaado ama aayaadka rabbigaa qaarkood u yimaadaan ayb imaanshaha ilahay marka waa sifatiisa rabbi wuu imaan imaanshihiisuna waa sifa sifaadkiisa ka mida sidee isaga u qalantuuna rabbi ku imaan wajaaa rabbuka waalmalaku safan safa rabbigaabaa yimid iyo malaa'igtiiba safsaf ayagoo ah macnaha saas weyaan yacni rabbigaabaa yimid ama imaanaya waa xaqiiqo wey addoommada inuu kala saaru maalinta qiyaamada u imaanaya laakiin imaanshihiisu qaabkee u yaallaa ma meel buu ka soo guuraya ma meel kaluu imaanayaa qaabkee ku imaanayaa waa hawshii kayfiyada oo waxaan nidhi cidi ma garanayso laynooma sheegin waan ka gaabsanayna wey macnaa sidaas weyaan majiia sifadan majiia iyo imaanshaha ilaahay sidoo kale waxaa inkiray firaqda daallada oo ay ka mid yihiin ashaaciradu muctasilada iyo jahmiyaduba way inkireen oo waxay yidhahdeen wax imaanaya ma jiro imaanshahana waxay yidhahdeen amar ilaahay baa imaanaya amar ilahi amar iyo qadar unbay ku ag wareegeysaan markay nusuusta ay doonayaan inay taxriifiyaan meelaha unbay ku wareegsaan waxay mari waayeen ayaguna hal yanduruuna ila an ta'tiyahum almalaa'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya bacdu aayaati rabbika malaa'igta imaanshaheedii bay sheegtay rabbi imaanshihiisii bay sheegtay aayaadka ilaahay qaarkood imaanshahoodana way sheegtay aayaadka ilaahay qaarkood waa amarkii ilahay soo maa marka amarkii iyo rabbi iyo malaa'igtiio imaanaysa soo maa ma seebaa haddaba loo dhihi alla loogu awili amar ma amarkii baa laba goor la soo celiyey ma dhici karto saas man marka insaan loo daaya rabbi baa imaanaya kayfiyaduna sidii sifaatkaba aynu soo nidhi waa majhuula wa annahu yajiiu wuu imaan alle yowma alfasli maalinta kala bixinta buu imaan kamaa yashaau siduu doono ayuu ku imaan alla subxana wa tacaala lilqadaa'i buuna u imaanayaa xugumka uu addoommada kala saaraya alcadli ee cadaaladda ah hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina mxamedi wcala ali sabi wslm بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaa inoo dambaysay sifadii oo majiica allah subxaana wa tacaala imaanshihiisa oo aan sheegnay aayadaha qur-aanka ee ku tusaya sidaas oo kale ayaa waxaa ku tusaya axaadiista nebiga sal lla alay wasalam inuu maalinta qiyaamada alla subxaana wa tacaala imaan doono oo u imaan doono lifasl اlqada yani addoommada inuu kala saaro inuu ayuu allo imaanaya subxana wa tacaala addoommada kala saaridooda ayuu u imaanaya waxaa sidoo kale kutusaya xadiid ku soo arooray saxiixaynka iyo kayrkood min xadiidi abi hurayra nabigu wuxuu yidhi sal lay wasalam yajmacu allahu اnnaasa ywma alqiyaama fayaqulu man kana yacbudu shay-a falyatabichu maalintii qiyaamada ayuu alle dadka isu keeni doonaa markaasuu wuxuu odhan doonaa ciddii wax caabudi jirtay waxay caabudi jirtay ha raacdo ruux walba marka wixii uu adduunka ku caabudi jiray buu raacaya ninkii caabudi jiray dhagax caabudi jiray dhagaxii buu raacay ninkii qoraxda caabudi jiray qoraxduu raacay ninkii dayaxa caabudi jiray dayaxuu raacay ninkii wadaad caabudi jiray wadaad buu raacay wahaakada markaasaa waxaa soo hadhay isagu nebigu uri sal lla lay wasalam ummaddan oo munaafiqiinteedii ay ku dhex jiraan markaasaa waxaa loo leeya war maxaa idinka meesha idinku reebay waxay odhanayaan meeshaanaan joogaynaa ilaa rabbigana noo yimaado subxana wa tacaala allah u imaanaya markuu u yimaado wuxuu ugu imaanayaa sifo iyo tilmaan aynan ku aqoonin waa xadiiska nebigaasaa odhanaya markaasuu odhanayaa rabbigiin baan ahay markaasay odhanayaan rabbiganaan meesha ku sugaynaa ilaa rabbigana noo yimaado annagu meeshanaan joogaynaa sifadii iyo tilmaantay ku yaqaaneen buu haddana ugu imaan doona alla subxana wa tacaala markaasay odhanayaan rabbigiin baan ahay rabbigannaa tahay bay odhanayaan markaasaa siraadka la istaajinaya addoommadii yani la bilaabaya in la kala xukumo siraadkii la gudbo sidaasi waxaa ku sugan xadiis saxiixa oo bukhaari iyo muslim kusoo arooray in alla subxaana wa tacaala uu addoommadiisa u imaanayo maalinta qiyaamada si uu u kala xukumo aayaadka iyo axaadiistu marka waa isku mid waa isku macnay kutusayaan macna macnaha aayaadka qur-aanka ku soo aroro ilaahay inuu imaan ah ayaa axaadiista nebigana kusoo aroortay oo inuu yani ayaa axaadiista nebigana kusoo aroortay maxaa yeelay axaadiistu waxay fasiraysaa qur-aankay fasiraysaa salafkii oo saxaabadii iyo taabiciintii iyo a'imadiina sidaas iyaguna ayay macnaha ku tageen saas way macnaha qala almualifu raximah اllahu tacaala waanahu yuraa bila inkaarin fi janati اlfirdowsi biاlabsaari kul yaraahu ru'yaة اlcayaani kama ataa fi muxkami اlqur'ani وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام رؤية حق ليس يمترونها كالشمس سحوا ليس لا سحاب دونها وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات الكوح كبد قليا عقيدة كمدة من عقائد أهل السنة والجماعة أه allah subxaana wa tacaala in la arkayo maalinta qiyaamada inay arkayaan dadka mu'miniintii oo ay jannada dhexeeda ku arki doonaan wa annahu alle subxaana wa tacaala yuraa waa la arki bilaa inkaarin diida la-aan fii jannati alfirdowsi jannatulfirdowsa dhexeedaa lagu arki yani iyagoo dadku jannatulfirdowsa ku jira bay arkayaan bilabsaari indhahay ku arkayaan kullun mid kasta oo dadkaa jannada galay ka midii yaraahu wuu arkayaa alla subxaana wa tacaala ru'yata alcayaani il aragtideed cayaanku min alcayn baa laga keenayo isha aragtideeda wey leanna ru'yada laba qayboodoo midna waa ru'yat lqalbi midna waa ru'yat alcayn marka aragti oo isha ah oo ishu qabanayso ayay arkayaan min hayri maa shakin shaki la-aan walaa ibhaamin iyo qarin la-aan arrin qarsoon maa arrin shaki ku jirana ma ah ru'yata xaqin bay arkayaan aragti dhab ah taasoo laysa aynan ahayn yamtaruunaha kuwa mid ay shakinayaan iyagoo wax shakiya uusan kaga jirin ka shamsi ka ru'yati shamsi sida qoraxda loo arkoo kale saxwan xaalo ay tahay midaan daruuro lahayn laa saxaaba wax daruurihii duunaha sokadeeda aynan ahayn macnaheedu waxa weeye alle waa la arkayaa maalinta qiyaamada isagoo aan la diidin a waxaana lagu arkayaa markii ilaahay addoommadiisa uu kala xukumo dadka mu'miniinta jannada u xukumo ayay jannatulfirdows dhexdeeda ku arkayaan ya waaw ها صح شطر من كبود كل يراه رؤية العيان كما أتى سيدة تمد في محكم القرآن قرآن كسجن سيدة كتمد آه. قرآن كسجن سيدة كسعرورتي وفي حديث سيد الأنام سيدة كلا كسعرورتي في حديث سيد الأنام أون كسيد كود حديث كي سنة حديثة كسعرورتي من غير ما شك شك لآن باي أركيان يولا إبهام قرن لآن ru'yata xaqin aragtidha bay arkayaan aragtidaasoo laysa ayn ahayn yamtaruunaha miday shakinayaan ka shamsi ka ru'yati shamsi sida qoraxda loo arkoo kale saxwan xaalo ay tahay mid daruur la-aan ah laa saxaaba wax daruurihi duunaha sokadeeda aynan ahayn ayb marka mabda'an iyo mas'aladan aragtida ilaahay subxaana wa tacaala in la arkayo oo aakhara ay dadka mu'miniintii ku arkayaan ah mar waa marka xadiidka aynu marka dhaweed sheegaynay ku soo aroortayoo intaan qiyaamada laga kala xukumin bay arkayaan mu'miniintii oo munaafiqiintii ku dhex jiraan aragtida laga hadlaya taa maaha aragtidaasi midda laga hadlayo waa midda markii ay jannada galaan oo ilaahay jannadiisa uu geeyo buu rabbi subxaana wa tacaala xijaabka yuu iska faydayaa yani xijaabku waa shayga ilaahay iyo addoommadiisa u dhexeeya inay arkaan shay baa ka xijaabaya xijaabkaasoo alla faydaya subxana wa tacala markaasay arkayaan aragtida marka iyagoo jannada ku jira alla ay arkayaan waxay kaga gadisan tahay aragtidii kale waa nicmo nasiyata ugu weyn waay saas way macnaha jannada xataa la geliyey aragtida ilahay baa ka waya subxana wa tacaala ay arkayaan dadka mu'miniintii macnaha ru'yadaasi marka in ilaahay la arkayo waxay ku soo aroortay sida sheekhuba inoo sheegay horta waa aragti dhab ah oo ishu qabanayso oo aan majaazna kuma jiro yani shakina kuma jiro qarsoodina kuma jirto waa aragti dhab ah weyn inay dhab tahay xadiista nebiga sal lla alay wasalam waxaaba lagu misaaliyeybay qorax aan daruuri ka sokaynin siday u arkayaan oo kale u arkay yaad u arkaysaan buu nebigu sal lla alay waslam yani waa shay cad waaye oon qarsoodi ku jirin waay qur-aanka ayaa marka mabda'a taqriiriyey in ilahi la arkayo subxana wa tacaala aayado fara badan buu ilahay ku sugay wujuuhu yowmaidin naadiratun ilaa rabbiha naadira wejiyo maalinkaa qiyaamo alle ay waa kuwa yacni iftiimaya oo nicmaystay rabbigoodna way fiirinayaan ilaa rabbihaa naadira waa mid fiirinaysa way rabbiga subxana wa tacala wujuuhdaas waa wujuuhu ahli janna waay marka in ilaahay ay fiirinayso arkayso aayaddu waa sugtay waxaa kaloo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sheegay liladiina axsanuu lxusnaa wa ziyaada liladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu wanaagga sameeyo sama falay waxaa u sugnaatay alxusnaa almathuubat alxusnaa yani waxa weeyaan abaalgudkii ugu wanaagsanaa oo jannada ilaahay ah jannadii markii la sheega waxaa la yidhi wa ziyaadatun iyo dheeraad oo jannadii dheeraadka ah ziyaadadaas nebigaa wuxuu ku fasiray sal alay waslam inay tahay ru'yat اllahi tabaaraka wa tacala ilahay aragtidiisa iyo annadaru ilaa wajhi rabbi اlcaalamiina tabaaraka wa tacala ilahay fiirintiisa ay mu'miniintu fiirinayaan buu ziyaadadaa nebigu ku fasiray salawatu rabbi wasalamu caleyh xadiidka muslim ayaa macnaha caddaynaya saxiix muslim kusoo arooray min xadiidi suhayb ayaa nebigu wuxu uhi sal lay slam markay ahlu jannadu jannada galaan ayuu alla wuxuu odhanayaa ahlu janna ma idiin siyaadiyaa markaasay odhanayaan rabbi ow miyaada wejiyadanada caddaynin oodan cadaabkaaga naga badbaadinin oodan sida noogu nimcaynin maxaa noo laabanba markaasuu rabbi subxaana wa tacaala xijaabka iska faydayaa markaasay rabbigood arkayaan subxaana wa tacaala markaasaa nebigu wuxuu akhriyey sal lay waslam liladiina axsanuu alxusnaa waziyaada bal riwaayo kale wuxuu nebigu ku fasiray aziyaadatu hiya annadar ila allahi tabaaraka wa tacala waa ilahay oo la fiiriya buu rasuul ku fasiray salawatu rabbi wasalamu caleyh ayib waxaa kaloo iyadana loo deliishadaa aayadda qur'aanka كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الإمام الشافعي بقى أدل الشدي كلا إنهم يعني كوي مجرمين تاها can rabbihim rabbigood xaggiisa yowmaidin maalinka lamaxjubuuna waa kuwa laga xijaabayo wey wuxuu yidhi imaamu shaafici haddii lagu ciqaabay dadkii mujrimiintaha ilaahay in laga xijaabo waxaa markaba laga fahmayaa dadka mu'miniinta in ilaahay ugu nimcaynayo inuu rabbi subxaana wa tacala uu xijaab ka faydo rabbigood ay arkaan subxaana wa tacala saas way macnaha axaadiista nebigu sal lay slam aad bay u fara badan tahay bal waa mutawa- mutawaatir bay gaadhsiisan tahay bay leeyihiin muxadisiintu waxaa ka mid ah xadiidka abu hurayra nabigu wuxuu waxay nabiga weydiiyeen hal naraa rabbanaa bay dheheen rabbigana ma arki doonaa nebi allow nabigu wuxuu yidhi sal lay wasalam qorax aan daruuri ka sokaynin oo barqin joogta ama maa hadh joogta miyaad ka sheekanaysaan buu nabi uri sal lay slam ama aragtideeda miyaad isku cidhiidhyeysaan maya sidaasoo kalead rabbigiina u arkaysaan buu rasuulku yidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh ha sidaasoo kale waana midda sheekhu inoo sheegayo ka shamsi saxwan laa saxaaba duunaha xadiiska macnaha wax weeye kusoo arorta saas weeyaan marka mas'alada ru'yadu waa ma- masaa-isha ay yacni aada muranku uga dhacay oo dad badan ay ku lumeen jahmiyada iyo muctasilada iyo qolyaha diidan meelahan ashaaciradu ahlu sunnaha way ku waafaqsantah oo way qabaan ilahi in la arki doono subxana wa tacaala iyo maaturiidiyada iyo way qabaan in ilaahay aakhare lagu arki doono oo mabaadida ay jahmiyada kaga gedisan yihiin ayib laakiin inteeda badan way waafaqsan yihiin ayib waxaa kaloo iyadan isweydiin leh ha waxay qolyahan ilaahay lama arkaya leh qur-aanka aayado ka mid ah baa sidii loogu talagalay si aan ahayn bay u daliishadeen waxaa ka mid a maalan nabiyullaahi muusa calayhi salaam soo ahayn arinii andur ilayka markuu ilahay ku yidhi ilaahu is- itus iska iskaa yani itus aan ku arke muxuu yidhi lan taraanii walaakin andur ila aljabal ima arkaysid buu ku yidhi ima arkaysid waxay yidhaahdeen lantu ta'biid bay faa'iidaysaa nafyi ta'biiday faa'iidaysaa weligaa ima arki doontid waay waxaa la yidhi lantu ta'biid ma faa'iidaysee ayadoo weliba abadan lagu daray bay qur-aanka ku soo aroortay oo haddana ta'biid ayna faa'iidaynayn maxay tahay walan yatamanawhu abadan bima qadamat aydiihim haddana maca dalika inay tamanin doonaan buu qur-aanku meelo kale ku sheegay soo ma marka iyadii abadan lagu daray wayna haddana ta'biid faa'iidaynin muctasilada khaasatan zamaqshari iyo baa masalada aada isu dultaaga saas ila zamaqshari saaxibulkashaaf muctasilada raggooda waa weyn buu ka mid yahay macnaha saas weeyaan ayib aayadaas waa ka mid marka lanta carabiye ahaan iyo isticmaalka shareecada midna ta'biid ma faa'iidayso waxaa kaloo iyadana dadiishadaan aayadda qur-aanka iyadana ahayd laa tudrikuhu labsaaru wahuwa yudriku labsaar ayadana waxaa la yidhi farqun bayna alidraak wa bayna alnadar idraagga waxaa la yidhaahdaa bimacna alixaata waa aragti ay ku jirto koobitaan aad shaygii dhinacyihiisoo dhan ishaadu qabatay oo aad koobtay taasaa idraagga la yidhaahdaa taana ilaahay subxaana wa tacaala ma suuroobi karto ishu hadday aragto alla subxaana wa tacaala oo la arko macnaheedu in la koobo ma aha lanna ilahay lama koobi karo sooma aayaddu marka laa tudrikuhu labsaaru waxay ka hadlaysaa ma koobi kartaan alla subxana wa tacala oo aragti kuma koobi kartaan laakiin siiradii la fiirinayey oon koobidii la soconin oo aayadaha kaliya axaadiistu ku tuseen aayaddu ma diidayso saas way macnaha laakiin ruuxan carabiyada iyo alfaada bilaalaadkeeda garanayna waa lagu khaldi karaa laa tudriku absaaru baaba la yidhi xageed ka mari baa la dhihi karaa saas way macnaha intaa waxaa dheer yacni adilo falsafo iyo caqliyaad iyo yacni waxyaaba iyagu ay falsafadii arasto iyo aflaaduun ay kala yimaadeen bay macnaha wax weeyaan maaragtay intaa ku darayaan adiga waxaasoo dhan waa khusacbalaad aan waxba ka jirin wey macnaha ayib waxaa kaloo iyadana la isweydiinaya garanna ilaahay in aakhare lagu arki doonee adduunyada ma lagu arki karaa a adduunyada ma lagu arki karaa ma riyo mise cayaanan riyo nebigu waa ku arkay rabbigii subxana wa tacaala xadiis saxiixa ku sugan a ra'aytu rabbii fii axsani suuratin buu nebigu yuri salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka waa riyo laakiin aragtida dhabta ee cayaananka ruuxu isagoo soo jeeda ma dhici karto adduunyada laguma arki karo maxaa nebigu wuxuu yuri sal lay wasalam waclamuu anakum lan tarow rabbakum xataa tamuutuu waa xadiis saxiix muslim ku jira rabbigiin arki maysaan ilaa aad ka dhimataan buu nebigu yuri salawatu rabbi wasalaamu caleyh geerida kadin baa la arki karaa leanna bini aadamkan hadda qaabku u samaysan yahay awoodda jirkiisa iyo qaabku u samaysan yahay awood uma laha inuu rabbi arko subxana wa tacala maxaa yeele rabbi markuu isu fayday buurtii maxaa ku dhacay soo buurtii ma wada burburin awood ay ku ka midna ilaahay aragtidiisa malihin adduunka markaan joogno laakiin aakhire ilaahay wuxuu u samayn doonaa biniaadamka u abuuri doonaa awood uu rabbigii ku fiirin karo bal uu ku raaxaysanba fiirada ilaahay subxana wa tacala iyo aragtidiisa saas way macana ayib waxaa kale iyadoo la isweydiinayaa nebigu rabbigii ma arkay subxana wa tacala ha ma arkay rabbigii waa masalo salafku ay isku khilaafeen war qaarna ku tageen wuu arkay qaarna muusan arag war raajix inuusan arag nabigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh rabbigii ma arag laa laylata almicraaj ولا في غيرها النبي وما عرك ربي سبحانه وتعالى ساسا راجح لكن هو مثلا سلف كان اسمه خلاف معنا طيب وعير وأنه ألا يرى ولا أرك يا بلا إنكار دي دلغال في جنة الفردوس جنة الفردوس بحد هذا الوارك بالأبصار إنها لغو أركي وحوق قيديا وحوق قيديا إنه معناه ماشي كساره قلبي أمبا لغا أركي laakiin indha lagu arki maayo madhabkaasu fogeynaya ha bil absaari indhaha lagu arkaya kullun mid walba oo dadkaa jannada gale ka midi yaraahu alla ayuu arkayaa ru'yata alcayaani isha aragtideedu ku arkay yuu arkaya macnaa isha aragtideeda oo ishiisa ayuu ku arkayaa ee ma aha qalbiga way macna ru'yata cayaanin kamaa ataa sida timid fii muxkami lqur'aani qur'aanka muxkamkiisa ku timid qur'aani muxkamkiisa la sugay ee aan yacni lan qur'aanka midna waxaa loo qeybiyey mutashaabih isomaahin minhu aayaatu muxkamaatun hunna umu lkitaabi wa ukharu mutashaabihaat marka aayaadka ru'yada ilaahay in la arkayo ku soo aroortay waa muxkam macnaheedu uma baahna caddayntiisu meel kale iyo daliil kale iyo uma baahne iyadaaba iska cad fii muxkam alqur'aani saa maana wa fii xadiidi sayidi alanaami uunka sayidkooda xadiiskiisa dhexdoodana ku timid sida ku timid oo nabiga sal alay wasalam nebi maxamed axaadiistiisana sida ku timid waa mutawaatiro saxaabo aad u fara badan baa laga wariyaa axaadiista noocaas min hayri maa shakin shaki la-aan baa la arkaya alla arkaya subxana wa tacala ruux walba uu arkaya walaa ibhaamin iyo qarin la-aan ayib wax ka qarinaya ma jiro kamana shakinayo ru'yata xaqin aragti dhab ah buu arkaya aragtidaasoo laysa aynan ahayn yamtaruunaha ama way arkayaan laysa xaalo aynan ahayn yamtaruunahaa miday ka shakinayaan aragtidaas mid shaki ka gelayo ma aha ka shamsi ka ru'yati shamsi sida qoraxda loo arkoo kale u arkayaan saxwan xaala ay tahay saxwiga wuxuu ku fasiray laa saxaaba duunaha waa isku macno laa saxaaba duunaha iyo saxwan waa isku mid asamaau saxwun macnaheed waxa la yidhahdaa markii ayna daruura lahayn ayib ka shamsi qoraxdoo kaleeta ka ru'yati shamsi qoraxda sida loo arkoo kale saxwan xaala ay tahay mid bannaan ama furan oon daruura lahayn laa saxaaba wax daruuraha duunaha sokadeeda aan ahayn waa laba kelimo jumlada dambaa fasiraysa saxwanta macna ayib marka ka shamsidaas ma ilaahay baa qoraxda lagu shabahaya labada shay la isku shabahaya maxay tahay ha ilaahay laguma shabahaya qoraxdee waxa la isku shabahayo waa labada ru'yo labada aragti wey aragtidaada aad qoraxda arkayso iyo aragtidaada maalinta qiyaama aad arkaysaa isu eg laakiin ilahay qorax layskuma shabahayo saas macana labada aragtiyood baa isu egoo waxay isaga egyihiin oo iskaga mid yihiin sida aynan labadooda midna qarsoodii ugu jirin ha oo uusan dah u saarnayn xaggaasay iskaga mid yihiin macana saas weeyaan ayib wakhusa biru'yati awliyaa'uhu fadiilatan waxujibuu acdaa'uhu wakhusa waa lagu khaas yeelay biru'yati riyada waxaa lagu khaas yeelay yani aragtida dheh wakhusa waa la khaas yeelay biru'yati aragtida ilahay waxaa lagu khaas yeelay awliyaauhu awliyadiisa lagu muminiintiisa ee isaga rumeeyey dadkaasaa ka cabsada kuwaasaa lagu khaas yeelay fadiilatan dheeraadsiin daraaddeed baa loogu khaas yeelay maxaa loogu khaas yeelay yani waa fadiila waa dheeraad ilaahay subxana wa tacaala uu siiyey wey waxujibuu waa la xijaabay oo waa laga daahay ru'yadii acdaa'uhu ilaahay acdaadiisana waa laga daahay ha ayib yani cadowga ilaahay oo dadka gaalada iyo munaafiqiintii aragtidaa ilaahay lagu raaxaysanayo ma arkayaan macna saas weyaan ayib waxujibuu acdaa'uhu waa yani luqadii ahayd أكلوني البراغيث لغة أهد ويحجبوا أعداؤه لغة أكلوني البراغيث تي أهد معنى طيب وخص ولا خاص يعني معناه ومدى معناه الإمام الشافعي كفهمي aayadda qur-aanka kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun mujrimiintii baa laga xijaabay maxaa yeelay yani in la ciqaabo weeyaane in loo raaxeeyo maaha loo nimaayo mujrimiintii markii laga xijaabay aayaadka waxay sheegeen awliyada ilaahay ee mu'miniinta in ilaahay subxaana watacaala uu yani tusayo saasay marka aayaadku faidaynaya ayb awliyada marka lagama wado un mafhuumka dadka qaarkood sida usoo degdegaysa sheekh cabdulqaadir jilaani iyo uweys iyo zaynici keliya ma aha dad baa awliye haddii la yidhaahdaba dhowrka raacsan yahay oo dadku dabagashayin uun meesha soo dhigan awliye haddaad maqasho musطalaxa iyo qur'aanka iyo sunnada siday u yaqaanaan alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun maxaa lagu qeexay maxaa laga ka dambaysa aladiina aamanuu wa kanuu yattaquun almu'minu attaqiyu waliy llahi tabaaraka wa tacala mu'min kastoo ilaahay ka cabsada waa weli ilaah maxaa awliyada laba nin ku koobay waa cajiib marka fahamka saxdii waxa weeye dadka mu'miniinta ilaahay ka cabsadee jannada gelaya waa wada awliyo darajaadkaaba lagu kala sarreeya saas way maana ayib ta hadda laga hadlayana waa midaasi hebel iyo hebel maaha wakhusa waa la khaas yeelay biru'yati aragtidaa ilahay waxaa lagu khaas yeelay maalinta qiyaamada la arkayo awliyaauhu awliyadiisaa lagu khaas yeelay fadiilatan dheeraadsiin daraaddeed liajri fadiila waxujibuu waa la xijaabay acdaadii aragtida ilahay baa laga xijaabay acdaauhu baa laga xijaabay ama ka badel ama cirabtii waad garanaysaan macnaha ayib wa kullu maa lahu min asifaati أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت وكل ما شيء والبع أنه إله أسقنا علي ومن الصفات السفوين يتلماما صفات كسو أثبتها الله أسقى في محكم الآيات آيات كقوة وظل السقي وكسقي aw amase saxa ku asaxay fii maa shay dhexdii qaalahu uu yidhi alrasuulu rasuulku wuxuu yidhi dhexdiisa ku asaxay oo xadiistiisa ah fa xaquhu kaa xaqiisu iyo waajibkiisu waxa weeyaan altasliimu waa dayn ha sallimid waaye in loo daayo lahu lilaahi ilahay in loo daayo loo sallimo waay waalqabuulu iyo yeelitaan la aqbalo oo muran aan laga kicinin saas way macana sheekhu markuu sifooyin fara badaan soo taxay oo ilaahay asmaa uu leeyahay iyo sifaadkiisa uu wax ka soo sheegay buu markaa kadib qaacida ina siinaya sifaadkii lama wada tirin karo asmaadiina lama wada sheegi karo way badan yihiine kitaabkan waa mukhtasaro waa kitaab lasoo gaabiye ee waxa qaacida lagu siinaya qaacidadu waxa weeye wax walba oo sifa ah oo ilaahay aayaadka qur-aanka dhexdooda uu ku sheegtay isagu ama axaadiista saxiixa ee nabigeena ku soo aroortay salawatu rabbi wasalaamu caleyh nabiga ka sugan shardi way xadiidkaasi inuu sugan yahay leanna nas aan sugnayn xugum lagama qaadan karo soo maha haddaan xugum laga qaadan karin ilaahay subxaana wa tacaala sifatiisana lagama qaadan karo magackiisana lagama qaadan karo saas macana marka xadiis axaadiista saxiixana ku soo arooray wax kastoo saa ku yimaado ilaahay sifaadkiisaa waajibkooda wax weeyaan in ilaahay loo daayo subxana wa tacaala faraha loo qaado sidaa loogu hogaansamo lala ogolaado oo aan laga murmin saas way macana inaan laga murminoo saa loo daayo sifaat fara badan baa marka jira sifaatka masalan waxaa ka mid a sifatu lwajhi oo kale soo qur-aanka ma sheegi sifatu lcaynayn sifatu lyadi sifatu lxubi jacaylka yacni raalli ahaanshaha cadhada yacni qadabka naxariista cizada cajabka iyo layaabka yacni farta ila aakhirihi wax axaadiista nabiga kusoo aroortay faraha dhiila iyo wax kusoo arooray qur-aanka kusoo arooray oo fara badan yahay saas macana sifo walbo marka timaado sida doonaha ku timaadee qaacidadaadi waxa weeyaan sug sidii ilaahay u sheegay ama rasuulku ugu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh salafkuna uga tegay uda haddana isla markaa kayfiye iyo qaabna ka ilaali inaad ilaahay addoommadiisa ku shabahdana ka ilaali kayfiyadeeda iyo qaabkay tahay inaad farageliso ood sii dhex gashana iyadana iska ilaali intaad sugto sidaa ku daa macna saas weyaan ayib sifaatka marka waa fara badan yihiin wax yaroo khulaaso ah aan idinka siiyo sifaatka culimadu waxay u qaybiyaan laba qaybood marka hore laba qaybood baa loo qaybiya sifaat daatiya iyo sifaat ficliya loo qaybiya sifaat daatiya iyo sifaat ficliya sifaatka daatiga waxa weeyaan waa sifaadka uusan alla weligii ka zuulin inuu ku sifaysnaa weligiina uusan ka zuuli doonin inuu ku sifaysan yahay saas way macnaa sifaadka waxaa la yidhahdaa asifaatu adaatiya daatada waxaa loogu nisbaynayaa allah subxaana wa tacaala bay laazimaan oo macnaha weligiina wuu kusoo tilmaanaa weligiina wuu ku tilmaanaan doonaa ayagaas waxaa loo qaybiyaa sifaat macnawiya iyo sifaat khabariya waa sida ay culimadu u qaybiyaan sifaadka macnawiga waxaa la yidhahdaa masalan yani nolosha oo kaleeto sifatu lxayaa oo kaleeto masalan cilmiga oo kaleeto masalan qudrada iyo awoodda oo kaleeto masalan sifatu lxikma oo kaleeto sifatu samci walbasar oo kaleeto sifaadka waxaa la yidhahdaa waa sifaat macnawiya waa sifaat daatiya daatiyana waxay kasii yihiin sifaat macnawiya oo macnay ku tusayaan macne la fahmi karo bay ku tusayaan macna ayib qaybta labaad ee sifaatka daatiga waa sifaatka la yidhahdo asifaat alkhabariya la yidhahdo sifaat khabariya la yidhahdaayo ayagu yacni waxay waxaa waxay culimmadu yani si ay dadka u fahamsiiyaan ay yidhaahdaan bini aadamka marka la fiiriyo mar waxa uu u yaqaanee loo yaqaano xubnihiisa iyo gabaladiisa yaa rabbi subxaana wa tacaala marka magacaas midna magaca loo sheego baa la yidhahdaa sifa khabariya ilan ilaahay lama dhihi karo xubin lama dhihi karo soo ma xubin lama dhihi karo bini aadamka iyo makhluuqa xubin la yidhahda laakiin rabbi subxaana wa tacaala tii bini aadamka xubin ahaan la dhihi jire magacaa lahayd magacaa mid lamida markuu rabbi sheegto subxaana wa tacaala xubin